kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya sidii aad horay uga barateenba idaacadda v o eeda xarunteeda washington magaalada gaarisa ee caasimada ah gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaa ka taagnaa waayadan falalka dilalka iyo qaraxyada isugu jira ee lala beegsanayo qaar ka mid a hoggaanka dhaqanka culimaa udiinka iyo ciidamada dowladda kenya falkii ugu dambeeyey jimcihii aynu soo dhaafnay waxaa lagu dilay magaalada xilli maalina laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliiska dalka kenya ee dharcadda ah dad badan ayaa haddaba waxay isweydiinaya yaa geysanaya falalkaasi iyo weliba sababta ay dowladdu u soo qaban la'dahay cidda loo tiirinaya inay ka dambeeyaan ammaandarrada soo kordhay su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa khadka teleefonka aynu ku weydiinay oo uga jawaabaya dhegaystayaashii aniguba axmed daahir salaad axmed eebow oo ah ku-xigeenka duqa magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya horta waa wax naga yaabiye oo na tacajabiye arrintan ammaan darada gobolka waqooyi bare guud wala haasato arrimaha waxay u egyihiin arrimaha hadda soomaali ka weyn arrimaha nin allaale ninkii ama gurneed lagu qabto ama xabad wax lagu qabto waxay u badan yihiin ciddan kale oo la nool lahayn oo lasoo adeegsanahaayo nimankani al-shabaab lagu farfiiqaya al-qaacida lagu farfiiqaya laakiin dadkay adeegsanahayaan dad soomaaliya ma aha dadka soomaalida oo gobolka joogo wax ka nabad jecel lama arkay magaalada gaarisa oo hasha magaaladii magaala madax aheyd oo ugu ammaan fiicneed maanta dadka joogay dadkii lahaa looma adeegsanahaayo dad kalea loo adeegsanahaya waa ujeedo looga leeyahay magaalada ina investimentna ay soo gelin dadkii ajnabiga ahaa oo cadaamaha ahaayeen oo hay-adaha ahaayeen sipo ay oga cararaan qalqalkii soomaaliya lagu haayay in lagu soo aruuriyo arrinta oo dhan ba maxaad u malaynaysaa in gaariso ama waqooyi bari kenya si gaara iyaga le loogu bartilmaameedsanayo marka horta gaarisa ama waqooyi waqooyi bari keligeed ma aha bartilmaameedka wax qaraxa wuxuu ka dhacahayaa dheerood buu ka dhacahayaa oo mombasa uu ka dhacahayaa oo wixii karidahayo waa ajanabi wixii la qabanayo ood aragto suuro soomaali hateen ma leh suuro muslim hateen ma leh magacay isku yeerahayna kasiba magaca loo yeerahayana magac soomaali magac muslim a loogu yeeri laakiin egaad weji ahaan u fiirso qofka qof hadda muslimnimo kusoo koray ama kusoo noolaada kuulama ekaanay qaraxa wuxuu ka dhacayaa qaniisadaha nairobi iyo mombasa iyo meel kasta ku yaalaan xilli kenya ay u diyaar garoobayso doorasho inay ka dhacdo guud ahaan dalka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa xaaladda ammaan darro ay soo kordhaysaa maanta kaararkii codaynta ayaa laga goosanaya deegaanada waqooyi bari gaar ahaana magaalada gaarisa oo ugu badan goobaha ay wax ka dhacaan sidee baad isleedahay saameyn ayay ugu yeelan kartaa ololaha doorashada amaan daradaa soo kordhay
horta wax saameyn oo doorashada ay u yeelanayso ma jirto waayo nin madaxweynenimo oo ka taagan gobolka north eastern ma jiro meesha qalqalka ka dhacay markii doorasho dhacdo oo dadka madaxweynenimada isku hasto dhulkooda sidii sanadkii two oo sevenkii dhacay dadkii doorashada u taagnaa madaxweynenimada ayaa dhulkoodii ayay ka dhaceen qalqalka weynaa dhulkii lagu soo cararayna wuxuu noqday dhulkii waqooyi bari sida awgeed doorashada hadda wax saameyn ay ku yeelana ma jiro doorashada soo socoto oo kaarka la goyni doonto isniinta isniinta la bilaabay goosmadeeda doorashada qalqala uu keeni karto ma jiro dadkii deganaa uu goosana dadkii deganaa uuna riri doorashadii dhankayna ka dhacay hadduu uhuru noqdo ama hadduu raila noqdo ruuxu dhaca anag dhulkayna wax saama u keenana oo dhibaato ee ma jiro magacaaga ku bilow iyo halkaad naga soo wacayso magacayga waxaa weeye guuleed ku noo mursal oo ganacsatada nairobi ah laakiin reer gaarisa waxaan weydiinayaa mudanaheena deputy mayor gaarisa axmed eebo waxaan weydiinayaa gaarisa waxay ahayd magaalo aamin ah magaalo afartankii sano oo lasoo dhaafa aamin ah magaalo waxay ahayd east and central africa oo u nabad badan waxaan rabaa inaan ka weydiiyo su-aasha ah magaalada waxaa gacanta ka bixiyey inaan ogaano reasonka intelligence-ka dawladda waxa ka lahaaso waxaa loo soo saar leeyahay dhibaatada meesha jirtaan rabaa inaan ka ogaado guuleed kuno mursal magaalana kuwala dhalan waana kuwala noolnahay magaalada gaarisa wixii had egan ammaanka gacanta ka bixiyey waxaa way jebidtii ay soo jabtay al-shabaabkii kismaayo ku nooleed oo lasoo jebiyey dadkiina waa weji soomaaliya kula leeyihiin weji islaam ay kula leeyihiin masaajidka ay kula gelayiin falkii xumaatadii ay wateenna magaaladay kula jooganayay maalnacadday ka ridaayeen waxaad sheegtay in al-shabaab ay ka dambeeyaan falalka ee noocaani oo kale oo ammaan darrada ah maxaad ku xaqiijinaysaan inay iyagu ka dambeeyaan horaan bay dhaarteen ooy dhaheen haddii al-shabaab kismaayaad laga soo jebiyo gaar nabad laguma joogaayo intii soomaaliya aan lagu dhaqaaqin dawladda kenya ay ku dhaqaaqeen gaars wax qalqal oo ka dhex ma jirin maanta lagu dhaqaaqay madow iyo lasiimanay yaay annagana nagu bilaaba marka si fiican noola soo dhexgale habeena dharaar nooma kala ahan dharaarcatoy shalay anagoo magaalo dhex taagan ayaa medcofkiis ah ka tallaabsanay oo ciidankaa weliba la bartilmaameysanayo magacayga waa kaysa culow odowaa waxaan ku noolahay dhadhaab district gobolka waqooyi bari garissa county waayo su-aashaada marka su-aashayda haddii aan u gudbo waxaan weydiin lahaa maya ku-xigeenka maadaama uu yahay garissa county mayarka ku-xigeenkeedii waxaan dhihi lahaa arrimo badan baa meeshan ka jiro nabadgelyadii baa faraha kasii baxayso dadkii waa un la laynaya wax laynaya lama yaqaano soomaaliduna meeshan labaatan iyo laba sana waxay u joogtay qabiil qabiil bay isu dagaalaysay markii ay hadda joogeen ururkan hadda wax walboo dhaca lagu eedeeya al-shabaab meeshan oo dhoobli iyo eriyadan xuduudda kenya ay la wadaagto soomaaliya markay joogeen qaxootigan waxba dada laguma leynaynin mar allaalay markii ay kenya wadankii gasho ilaa kismaayo ay hadda joogtana layntanaa bilaabatay marka ma soomaalidii baa qabiil qabiil isu laynayso ma dadkan qaxootida ahaa kenya askarteedii ma ay aho hataa dad aaban mas-uuliyiin ba ahayn oo aan waxay yihiinba jirin baa habeen iyo maalin la dilaa dad siyaasad aan ku jirin baa la laayaa dad aan dad qaxootiyo labaatan iyo laba sano xeradan aan weligood gaarin hataa xuduudda ayaa la laynayaa dadkii dad wax loo laynaya aan garanayna ma haddii aan dhihi laynaa taagshagooyin bay hayaan wax shaga a ma hayaan hadda ilaa gaaris meel walba lagu laynaya wajeer meel walba marka waxaan weydiin lahaa ma soomaalida dhexdeeda qabiil qabiil isu laynayso ma wax kalaa meeshan ku jiro muxuu nooga sheegi karaa maxaase kalifay in hataa hal shaksiyoo la dilay wixii dilay ay dawladdu soo qaban weyday su-aashaydu wataa haye mudane maxaad kaga jawaabaysaa su-aashaasi kayse culow cali oo dhadhaab joogo walaal arrinta horta sidaad u sheegtaan og hore u jawaabay qofkaa horeeyey adiga markay ammaan daradii ay ka dhamaatay berka kismaayo ayay kusoo wareegtay gobolka waqooyi bari qabiil qabiil laisku laaynahayoona ma jiro sheeqima habeen hore la di lagu dhugta cabadda kaas baad qabiila la dhihi lahaa qabiil iyo ninkaas waxay isku qabsadeenna ma jiro nin wadaado aad maskiin iska aamusan buu ahaa weliisna dad lama sheekeenso ma dhici karto ninka in la dhaho qabiil baa lasoo odajistay dadka kale oo la laaynahayo waxaa u badan ciidanka kenya laaynahayo bil shaki waxaa meesha ku jirin inay tahay dad al-shabaab kasoo baxsaday oo magaalada nala joogo halkay soo marahayaanna waa dhadhaabta ad aad ku nooshahay meesha waxaa ku jira nimanka security intelligent la dhaho ayaa shaqadooda toos u hasanin hadday toos u qabsan lahaayeen gaasa waxaa laga gudbaa hal darajaani markii maatuu la joogona gaala lagu qabana qarax ciidanka meesha jooga ayaa toos shaqadood uga qabsanayn maxaa soo haray waxaa la keenayaa dad kuruud oo magaca al-shabaab kelix ka cararaayeen wiilasheeni soomaali m berigii halka laga qaaday oo risivali dagaalka dhacay haddii loola soo celiyo dubbay ku qaylayen nimankan way kula qaylayen meeshay joogaanna wa ka raadgeli way dabageli karaan wayna na soo qaban karaan halka lagu nabadgelin karo hadda waxaa way wiilashii oo nagala qaaday soomaalid ahaayeen oo wadanka u dhasheen oo dhawnkeyna naga jiraan oo noola soo celiyo midda kale oo weyliso waxaa waye adig oo kale sida keese colow oo nagu kaalmayso waxaad aragto ciidanka waxaan heeris la gaarnay qofka reportka nii keeno oo war nii soo keeno inaad intaad ka imaad iyo yaad aheed iyo u ahaa qofkaas iyo aan la dhihin warka la keeno lagu tilaaba qaado ninka maanta noo joogo commishonaha gaars noo joogo waa nin reer gaarse oo gaarska wax bartay raallina kama ahaanay gaars in qaalka la geliyo dad qaar waxay qaadanahayn in asaga lagu xumaynahaayo asaga lagu xumaynahaayo waxaa weeye dawladii ciidankii ka hoseeyey yaa hunguri raadsanow ma ogiye ammaanka berkeed u jeedin marka ammaanka sidii lagu heli karo keli waxaa wiilashaa inuu noola soo celiyo asalaamu calaykum wata aniga waxaa laydhahaa cabdullaahi khaliil macnaha magaaladii horta anaankeedi u hallaabay habeenkii ayaa qaraxya iyo waxyaala dhici jireen hadda maalin-cadooy ayaa askartii la laynhayaa dadkiina aad bay askartii u laynhayaan security lightka magaalada waxba kama jiro lacagihii imaadeen security lightka waxba laguma qaban marka maxaa macnaha plan ah oo unoo dhigay bal si security magaalada ay kusoo ficnaan lahayd lacag anag noo imaato oo security oo nabadgelye ku sabsan ma jiro waa tahay dawladdu waxa ay ka cabanaysaa la shaqayn la-aan bulshada dhankeeda ah marka maxaa ay tahay sababta bulshadu ay ula shaqayn la-dahay dawladda tii shalay bilaabatay haday hadii iga wax laga diido ay dadweynaha ay waxba la gaarsiinin dadweynaha guruumaa laladhahay oo qori dawlisa lagu garaahay shalay laakiin way bedeleen dadkii sidii ciidankii ay noqdaan laba cadow inay yeeshtaan cadow ayag bartilmaameysanayeen iyo dadweynihii wax u keen lahaa oo ayagna la garaahay laba cadow ay yeelanayn marka waxaan isku daynay inay ciidanka ay horta hal cadow lahaadaan dadweynihina ay walaal la noqdaan saaxiib la noqdaan oo ay warka u keenaan tii had shilaysa u bilaabatay tay u socotona gacantaa lagu soo dhigayaa qof alaala qofka waxaa leeyo a magacayga waxaa weeye cawil aadan axmed waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo ku-xigeenka duqa magaalada gaarisa waxa ay aantan dambeba isa soo tartaraysay guddoomiye amni xumo magaalada gaarisa ah waxaadna moodaa dhacdooyinka si lama filaan ah oo maaragtay isku eeg oo aanan kala duunayn oo qaababkii horey wax u dhacayeen qaab lamid oon kala duunayn inay wax u dhacayaan ma macnaha macnaha xaaladii amniga miyaa gacanta si toosa ga baxday miyaa la odhan karaa mase waxaa la odhan karaa runtii waxaa gaadiyey qolooyinkan magaraysaa amniga miyaa gaadiyey mase dadweynaha iyo shacabkaanan runtii laga helaynin kaalmadii ay u baahnaayeen haddii ay noqoto information bixin iyo haddii kaleba yaanan yaanan gacanta lagu haynin runtii xaalad jahawareer bay ku sugan tahay ee su-aashaas maxaad ka dhihileed horta midda u hore waxa weeya caawid aadan madow dadweynaha si toose ma iskugu xirneen ayaga iyo dadka ammaanka magaalada u haayo qof uu dhib u keeno soomaalidii kale ayagoo laga hadashiinin yaa usha lagu bilaabay liska garaahay gaari lagu guray jaal la geynay marka iimaanbahaasa ogore ku jiray tii waan ka hadalnay fadhi badan baan u yeelanay faa'iida way dhamaatay xaqiga dadweynihii oo gacan siiyo dadka ammaanka sugahaayo kelihay ku xidan tahay a walaal magacayga waa seena cabdisamo waxaan rabay walaalow inaan ku su-aalo haddee gobol kolley anaga nairobi aan joognaa dadka goboladaas u dhashayna aad joogtana waa nahay iyo kuwa kasii dambeeyaba xoogaa marka dee gobolkii gudihii markii xoogaa la taabtaba annaga musliim waa waa nala soo aadaya bal xaaladaha dhibkaan jiro oo isku xariirsan sidee wax looga qaban karaa dhibtaas ayada sidee wax looga qaban karaa saynabey walaal nairobi wi wixii nairobi ka dhic ahaayo iyo wixii gaas ka dhic ahaayo waa si nairobi wixii ka dhicaayo isniin wixii ka dhicaayo ayaa gaasna ka dhic ahaya waa gartay marka wax gaas ka dhacay sababteed maaha wixii nairobi isniid inig soomaali ay nagula kici hayo isniid nafteed ayaa Waa nabad gar- ahayn oo ammaan ahayn oo la qarxin haya habeen hore ugu dambeysay bom waa kii laga qarxiyay meel aye anagana shalay ugu dambeysay laba ciidan oo maalin cadooya dhalan cadooy la- la- la toogtay waxaa weye xalka kelix waxaa weye annaga oo Ah.
dadka nagu dhex jiro dadka nagu dhex jiro isliid dad baa kula jooga oo fal xun baa ujeeda ujeedadooda kaasna fal xun Aye.
baa nagu jira oo fal xun ujeedaan anagoo Waa xagga gar- xagba midaysan oo wixii nagu dhex jiro aan iska qabano waxba dhib lagu gaarsiinaynin haddaad wargeyso hadda adoo wargeyso dhib lagu gaarsiiyana anoo gaarsi waan kaaga soo duuli dhibka dadka wada aan kul aan ku- u gurmano oon iska qabano waxaad ku celcelisay inay jiraan dad idinku dhex jiro oo ka yimid meelo kale dadkaasi ma waxaad ula dan leedahay qowmiyadaha ama dadka kale ka socda dalalka kale ee soo degay kenya waxaan ka wadaa waa dadka la soo jebiyey oo al-shabaabte marka haddaadba sidaa u ogtiin maxaa wax uga qaban weydeen see looga qabtaa aniga nin lasoo doortay baan ahay haddaan ahay nin intelligent ku shaqa lama ihi intelligent ku shaqa lahayd waxay u baahan taha war in loo geeyo oo la dhaho loojkan arbeergada waxaa jiifa dad laga shakiyey noocaase noocaase xaafadda waxaa degan guriga waxaa kiraystay dad laga shakiyey noocan iyo noocaane nairobi dhexdeed waxaad arkaysaa xaafado laga qabanaya niman ad oo wax qarxo iyo bistoolaya iyo qoryo ak ak fortsen haystaan oo la dacweynayo oo lasoo qabanhayo sidaa isku kaalmaynaya ana soomaali sidaa isku kaalmaynayno ninkii fal xum samaynhayo waa lasii dhaweynaya shaa la siinaya gogola loo dhigayo laakiin aad doomayta qofkan wax ka taramaan ribood ay geynayeen gurigii dhannaa oo buuxo oo waxaa loogu tega ak forty seven bistoolayaal saasiyaal la qabana laakiin ana soomaali sidii mamanihin waan ka duwanahay waa ilaa anaga nagala heraa horta dadaalka noocaas su-aal kaleetaan qabaa waxay tahay su-aasha kale for example hadda halkaan magaaladan aan joogno diyaalaa joogaanaa lagu leeyahay oo suburbaaware ayagii lama raadinayo ee waxaa lasoo qaqabsanaa diyaaladii kale oo aan hawshaas ku jirin ay dhibka ku badan tahay Ee, marka had wixii dadkii qaar badanaaba kalsoonida waxay kaga maqan tahay wixii aniga haddaan sheega amaaba wax laga qaban waayaa qaabkaas iyadana waa jirtaa su-aashaas maxaad ka dhihi lahayd waan ka ka hadalnay saynabey waan ka hadalnay taas taa mar mar dambe ma nacayso waxaan ka hadalnay inay wadanka kenya haddee report war aad geyso adigii lagu- lagu daba dhiganayo oo lagu leeyahay qofka si u yaalay muxuu watay waxyaalahaas waa ka diidnay markan waxaas ma dhacayso magacana lama sheegay sidaad wax u sheegtay tilaabaa laga qaadaya marka cabsida ka baxa qof wax geeya haddii wax la qabto captain gaas aan joogan kaga soo duulayna fay magacayga waxaa weeye cabdallah aadan cali kaneec waxaan ka soo hadlayaa xarunta dalka kenya ee nairobi su-aashayda haddaan u gudba aan raba inaan weydiiyo yay tahay in ay ammaanka waqooyi bari gobolka waqooyi bari inay wax ka qabtaan maxayse tahay sababta marba mar kasta marba marka kasii dambeysa ee ugu soo noqnoqonaysa dhibaatooyinka faraha badan leh ee no- waqooyi bari dadka soomaalida iyo dadka meeshaas degana loogu dhibaateynayo waa mahadsantihin sidaa maanta aan ka dawaajiyaba dadka ay mas-uuliyadda saaran tahay ammaanka inay wax ka qabtaan waa annaga oo kale annaga dadweynaha codkoodan ku joognaa waa nala soo doortay dadweynaha wixii eh, dhib u keenaya waa inaan kala ha- aan kala hadalnaa barka dawladda marka tilaabadan qaadnay waxaa waye dhowr fadhi aan samaynay dhowrka fadhi aan samaynay miro dhalkeeda shalay way bilaabatay oo waayo shalay markii laba nin maalin cadooy la toogtay askartii xabadaha afartkeeska soo ridaayeen waa inaga istaagtay taa waxay keenaysaa igan inay dawladdii iyo dadweynihii ismaqli karaan dadweynihiina wax alla wax information anwar oo ay hayaan ay dawlad u gudbin karaan taa iyada ayaa lagu gaar karaa nabadgelyada magaalada gobolka waqooyi bari wuxuu ku yaalla xuduudkii xuduudkii soomaaliya oo maga wadankii dhannaa burbure oo meshi lagu soo cararay oo loo soo doonanayo ammaanka iyo nabadgelyada abaaxay noqotay waqooyi bari marka qof allaala qofkii xumaato ku samaynaya soomaaliya anigu nala jooga hadda hadduu nala joogo xumaatadii ciil gudasho eh, ciilkii dawey loo qabay weer dabacad lagu furay anagoo yaryaraan maqli jirna soomaali ciilkii loo qabay jeeshkii ciidanka kenya oo u duulay soomaaliya yaa ammaan darrada awgeed noogala samaynahaya magaaladayni nabadgelyaan ku joogno waayo dhowaan wuxuu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee dalka kenya in boliisku ay ammaankii sidii la rabay inay u sugaan ay ka meermeereen islamarkaana habacsanaan dhinaca ammaanka ay keentay falalka ammaan darre dhacaya ma kula tahay way ila tahay oo maxaa yeelay laba laba laba ciidan oo horaanba aan islahayn aa laisku daray labada ciidan waxaa weeye boolista iyo a b administration police ayaa had mid laga dhigahayaa constitutionka cusuban marka taa kaasaa labadii ciidan ayaa weli dhexdooda khalaaf ku jira weliba marka hal dhinaca kama wala jeedaan wasiirka ammaanka arrinta uu ka dhawaajiya saasay run ku noqonaysaa mahadsanid ay waayahay saarahaye
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo maanta uu marti noogu ahaa axmed daahir salaad axmed eebow oo ah ku-xigeenka duqa magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaynu intaasi kusoo afmeerinaa tariya kulanti dambe barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmayno toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo